cabdulqaadir muumin ayaa ah shakhsi caan ah oo si fudud wejigiisa loo garan karo laakiin waxa uu ku guulaystay in uu ka dhuunto indhaha caalamka isaga oo si qarsoodi ah u wada howlo badan oo ay adag tahay in si fudud la isugu dabarido tore harming oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee daraasaadka xagjirnimada ee i c s r ayaa sheegay in muumin uu yahay shakhsiga ugu muhiimsan uguna awooda badan islamarkaana gacanta ku haya shabakada caalamiga ee daacish inkastoo hogaamiyaasha daacish ay mid mid maraykanku u dileen haddana muumin waa mid ka mid ah hogaamiyeyaasha waaweyn ee kasii nool ilaa iyo hadda taasoo siinaysa maamuus gaar ah bishii hore waxaa la moodayey in weerar maraykanku qaaday lagu dilay cabdilqaadir muumin laakiin maadaama aan la caddayn dhimashadiisa waxau u muuqdaa in uu weli nool yahay oo uu si firfircoon u shaqaynayo haming ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay muhiim u tahay dhinaca dhaqaalaha ururka daacish isagoo intaa ku daray in lacag laga diro soomaaliya loo gudbiyo dalalka congo mosambik koonfur africa yemen iyo afghanistan dhaqaalahan ayaa si aad u qarsoodi ah loo maareeya taasoo adkaynaysa in la qiyaaso cadadka lacagta ama wadooyinka ay sii marto sheekh muumin waxa uu ku dhashay waqooyi bari soomaaliya wuxuuna wakhti badan ku noolaa suudan ka hor intii aanu u guurin dalka boqortooyada britain halkaasi oo uu helay jinsiyadda ama dhalashada britishka bilowgii sannadihii labadii kun waxa uu caan ku noqday khudbadaha kulul ee xamaasadaysan oo uu ka jeedin jiray masaajidyada iyo sidoo kale muuqaalada internetka markii uu soomaaliya tegey waxa uu sheegay inuu gubay baasaboorkiisii britishka ahaa waxauna ku biiray kooxda al-shabaab ka hor intii aanu ka bixin ouna ku dhawaaqin inuu ku biiray daacish sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii sheekh muumin ayaa hadda maamula dhul yar laakiin waxa uu leeyahay saameyn ballaaran waxa uu maamulaa dagaalyahano iyo dhaqaale badan sida uu sheegay ayuu yidhi sarkaal reer yurub ah oo ka gaabsaday magacaabistiisa sarkaalkaasi waxauu intaa ku daray in weerar daacish ay ka geysatay mosambik bishii mey uu ahaa mid ay fuliyeen dagaalyahano afrikaan ah iyo kuwo kasoo jeeda gobolka maqrib inkasta oo muumin aan u buuxin shuruudaha caadiga ah ee hogaanka daacish waxa u muuqdaa in joogitaankiisa geeska africa uu faa'iidooyin u leeyahay sida laga soo xigtay wargeyska c t c sentin oo ah wargeys ka faallooda argagixisada kooxda ayaa si tartiib ah ugu wajahan istaraatiijiyad cusub oo africa ah sida ay sheegeen saraakiisha yurub boqolkiiba toban sawirada rabshadaha argagixisada leh ee laga daawado yurub waxa ay ka soo jeedaan africa si kastaba haatee hogaanka daacish weli waxa uu ku xoogan yahay bariga dhexe